haatanna kusoo dhowaada barnaamijka cawiiska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
adiguna habla maanta waad ugu horaysay halbowlaha wadnaha iyo
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaaba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah naxariistiisii baa badatay bay tahay hadiyadihii uu iisoo iibinayay baa badatay bay tahay xataa waxay tidhi shaqadii guriga aniga oo aan ka dalban oo aan weydiisan ayuu iga caawinayaa bay tahay waa haweenay furiin dalbatay kadib markii uu ka tambatay daryeelkii iyo weliba ixtiraamkii uga imanayay xaajigeeda bal sheekadaasi see ku dhacday iyadoo faahfaahsanba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana sida oo kale waxaynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanaad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii abwaana maxamed saalim waxaan dhagaystaa kuwa aana xitaa dee heesaheennii hore markay tahay suugaanta tabashada la yidhaahdo intaan tiriyaana tabashay inta badan u badantay tabashaduna maaha wax keligayga koobane marka qaarkood dadka gaag dhow waxaanu de saaxiibka nahay ee aan isxaal ognahay ayaa markaan waayahooga iyo wadcigooda aan qiimeeyo aan mararka qaarkood hal stageka istaagaan barnaamijkuna waa weyska washington haddii aynu ku horrayna dhegaystayaal dhankaayo dalkaysu tagga imaaraadka carabta oo ay ka dhacday sheeko warbaahinta duniya si weyn u qaadaa dhigaystay islamarkaana dad badan soo jiidatay sheekadaas oo ah haweenay ku nool dalkaasi oo maxkamadda shareecada intay tagtay ka dalbatay in laga furo ninkeeda iyada oo ku sababaysay arrin la yaab leh oo filin waa ku noqday dadkii kadib markii ay ku sababaysay in sayigeedu si xaddaafa uga badiyey jacaylka haddaba yaanan sheekada idinka dilin aan soo dhoweeyey wariyaha v o eeda cabdixaafid cawi ismaaciil oo sheekadan la socday islamarkaana cabdixakiin oo aad ayaad u mahadsan tahay horta sheekadan marka ay maqlaan gabdho badan oo soomaaliyeed waxaan ka baqayaa inay inantaa ay raadsadaanba oo ay cadho darteed ay nafta isugu timaado sheekadani waxay ka dhacday magaalada fujaaro oo ku taala dalka sootanka imaaraadka carabta gabadh ayaa cabdixakiino waxa ay tagtay maxkamadda waxa ay xaakinkii ka codsatay oo ay ka dalbatay in ninkii qabay oo sanadun ay wada joogeen cabdixakiino uu furo waaba yaab hadda waa sanad keliyao markaa maxay sanadkaa ku saniftooday waaba laisu cusub yahay de markii la yidhi maxaa jira waa isku cusub tihiin maxaad ka cabanaysaa dee waxaa la filaya inay tiraahdo dee ninku magaranaysa waa i gacan qaadaa waa gacan adag yahay haddii baydmayo dee gabadh kaliya waxbaaba laga yaabaa laakiin sheeke sheekadaasi ka duwan cabdixakiinow oo aad loola yaabay ayay gabadhi sheegtay gabadhi waxay tiri ninkani
haye jacaylkiisi aniga ijeclaa hadda waa jacaylkii ayaa iga batay bay tiri hadda muu yaraana u batay uu batay hayaye oo suu batay markaa ninku muxuu sameeyey naxariistiisii baa badatay bay tiri haye hadiyadihii uu iisoo iibinayay baa badatay bay tiri cajiibe cajiib xataa waxay tiri shaqadii guriga haye aniga oo aan ka dalban oo aan weydiisan ayuu iga caawinayaa bay tiri hadal xun baan kala ahay bay tiri muran baan ka waayey haddii bedmayo calaan ka waayey waa intii laga ordayey ee laysku nacayay lagu kala tegayoo dhan waa intii gabadh ka ordaysa iyadoona ka cabanaysa hay waxay Haye.
tiri ninkii jacaylkiisii baa batay Em, had- had- waan is- waan xanaaqayaa dab baan isku furayaa ma- magaranaysaa waan gelgelayaa shidan aba shidanba anigii baabuu i raali gelinayaa waxba kama soo qaada xag buu i siinayaa raalli ahow buu i leeyahay ka daranay hadiyadiba hadiyadday ka qurux badan tahay Haye.
ee ay ka macaan tahay ee ay ka udgoon tahay ayuu haddana weliba anigii ii keenayaa bay tiri waxay tiri aniga dhammaha wey naqaskii baabuu ninkaygu xidhamay markaa si kale kuma garatida gabadhaasi waxaa qarqiyey oo gebigeedaba caburiyey waxa weeyaan waa hadiyado iyo naxariis iyo jacayl ninkaasi uga timi iyo iyo kalgacal iyo kalgacayl iyo wanaag iyo weji furnaan oo markaa may wadanin oo aayarun nimcadeeda iskamay haysaneen waxay samaysay way cabatay ee waxay tagtay een, eh, in ninkii laga furay doonto cabasho maahe furniin ba cabashadaaba la qaateeyey haye furniin bay dalbatayba oo in gebigeedaba dalaaqdii la siiyo uu fasaxo Waa ta ka cajaa'ib.
daran waxa weeye cabdixakiinow haye dee xaakinkii baa ninkii waraystay oo yidhi war niyo say waxu jiraan Way.
ninkii waxa uu yidhi een, horta aan sheekada aan aan dhameeye waagii hore xitaa ninku waa yar cayila oo dee ma garanaysa carabta dee nicmadu waa iska badanto alxamdulilah iyo dee cabitaanka badan waa yara nin yar buran buu ahaa Way.
Ah, waxay tiri war niyo dee waa maxay waad yar buurnaantan iyo waxani ninkii waxa uu bilaabay jiim inuu tago uu exercise iyo jimicsi iyo dee isku qaado suu miisaanka u rido.
siduu miisaanka u rido Haye.
siduu xitaa u dadaalayay Haye.
ee uu jiimka u jiray een, cabdixakiinow rog buu ka jabay ninka oo dhaawac baa soo gaaray isagoo iyadoo daraaddeed dadaalaya si uu raalli geliyo hataa dhaawac baa soo gaaray waxaan xasuustay un marka een, hees ka mid a heesaha muddooyinka dambe aadka loo dhagaysto Si een, fiican.
ee, oo dabcan een, ee, maxamed biike uu ku luuqeeyo waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waanan raalli geliyaa bel inaan la kala goyo waxaan u maleynayaa heestaa ninka sameeyey Haye.
sheekadan hadduu dhegeysto inuu mid taa ku dhudhow Taa ku dhudhow.
uu ka samayn lahaa haye ninkii maxkamaddii waxa ay tiri gabadhii markay tiri waa ninkan xitaa maalin uu cadhoodana waan ka waay haye isagii baa la waraystay Waa.
wuxuu yidhi xaakin waa jirtaa gabadhaas waxay ka cabanayso waxa ay sheegayso waa u sameeyaa laakiin sanad keliya ayaanu isqabnay haye bal dee waxaan kaa codsanayaa xaakin in aad waktina siiso oo aanad gabadhan dee inaan furo aanad ka ogolaan oo anna aan isbedelo marka inaan Marka- soo baranaan doonaynaa buuri sanadkaa waqti waa nagu yaryahay waktigaa nugu wareegay lakin su-aasha waxay dee ma laga yaabaa cabdixaad ma laga yaabaa Hay.
inuu ninku xagga kale u rogo xagga xagga qiraarka ka tuso dee muxuu sameeyaa dee hadduu hadday macaankii xamili weydey dee dhalaan kale ina dareento soo maaha. markaa dharbaaxo waagu ugu bariyo dhabarkuna ugu oo dhaco mido midoo mid ka darane meel dhaxaa ma laha de in la yidhaahdo qiyaas loo sameeyaaba ficneed haddii wanaaggii badnaa iyo kalgacaylkii iyo hadiyadihii iyo wixii wanaag oo dhan ay ka cabatay hadduu dhinaca kale ugu rogona maana iyaduna kasii badnaanay markaa dhexdhexaadka inuu ku eego inuu dhexdhexaad ku eego.
dhexaadka u eego ha markaa dee gabdhihii eh, dee kolle gabdho badan oo soomaalidu dhegeysanayaana oo inta badan dee waad igan arko iminka dee eh, facebookyada iyo meelaha gabdho waxay kaga cawdaan raggu ha noqdaan magaranaysaa dee romantigo hadiyadaha oo ha wanaagsanaadaano dee markaa dumarkii mar dhinacna hadday ka yidhaahdaan dee ragga ha isjarciyaan dee ninkii eh, xaaladiisu ay noqotay jannatulfirdowsana ay tiraahdo maalinba waa cadhooda waa cadhoon waaye dee waa laba isla maaha dee cabdixakiinow horta midunba iyada meeshaasi aan kama qarsoonaan ninka odayga ah haddiiba ay dhacdo gabadha kala dhammaadaan oo imika waktigaa la siiyey ay ku heshiin waayaan oo ay maxkamadaasi shareecadii kala furto midun baan ku oga horta ninkaasi wuxuu helayaa gabadha laya suuqiisu si fiican horta horaa laga qaadanaya si fiican waayo inta sife ee uu yeeshayba waa intii laisku waa raaciyey intay gabadhaba doonaysay Maanta gabadhii doonaysa.
caddaan iyo madow marka
soomaaliya carabba aad iyo aad baan kugu mahad celinaya dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiwaxaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi la socday mar kale ayaan dhammaantiiba idin leeyahay caweysi wacana wanaag inta aynaan dhegaystayaal xubinta halabuurka iyo heesaaga u gudbin bal haatanna aynu ku wada nasanno heestan ay codkeeda inagu soo gaarsiinayso fanaanada hibanuura
Igo barwaqa jaroodi roob helay meel xareedu galacto jeeq iyo gelgelima Igo barwaqa jaroodi roob helay meel xareedu galacto jeeq iyo gelgelima ogeedihii baxay faraqiiskaanayo cidinaanay kala jaran gumoshagiyo cidka ogeedihii baxay faraqiiskaanayo cidinaanay kala jaran gumoshagiyo cidka waxaan kaa dhex goobaha waxaan kaa dhex goobaha gooyaha nugaaleed beelaha usuna waxaan kaa dhex goobaha waxaan kaa dhex goobaha
markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiye abwaana maxamed saalim kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka iyadoo qaybtii kuwaad dhegaystayaal aad ku maqasheen qaybo ka mid a heesihiisii ugu horreeye uu sameeyey iyo weliba suugaan kala duwan oo iyagana uu curiyey haatanna waxa aynu kasii ambaqaadi doonnaa halkii waraysigu inoo taagnaa toddobaadkii hore qof qof bartay deetana isagoo dhaawacyo iyo dhibaatooyin hore nolosha ka soo arkay oo jacayo deetana wixii kalsoonida la yidhahdo noloshiisa ay ka dhinteen ayaa wuxuu baranayaa qof qofkaasaa wuxuu dhisaya kalsoonidii isaga ka dhimatay keerin badan buu siinayaa kalgacayl badan buu siinayaa wakhti fara badan buu gelinayaa yacni wuxuu tusaya inuu dhib iyo dheefa la wadaagayo wuxuu tusaya wixii hore oo xumaaday inuu isagu sixi karo wuxuu tusayaa nolosha inay iil mooyaane adduunkaanay ku kala tegin deetana taasi markay dhacdo ayaad adiguna dee soo dhowaanaysa qalbi bilaadan mar walba waa iska wax fudud haddii tacab la geliyo marka qofkii marka uu ku wada hanteen isheshaan idinkoo isba helina dee noloshiinni qalbiyadiinna isku soo dhowaadaan ayaa muddo kadib haddana dee caqabada imanaysaa marka waxay maasadaas horta sawirka guud ay xambaarsantahay waa taasoo marka dambena xal baa loo waaya saasoo ku dhammaanaya deetana dee budhiggii jacaylkaygu halkaasuu ku eegay weye noloshuna guud ahaanba haddii aad si guud u dul istaagto go-aanka kama soo hadho qofka biniaadamkii haddii uu go-aan gaadho xaaladiiyo uu ku jiro horta wuu ka baxaa hadduu doono tukaada ka gala ama tuka wanaagsan ha gale laakiin marnayba haddii aad xaaladaad ku jirta aad xal weydo inaad ka dhaqaaqdo waa xalka ugu dambeeya marka halka ugu dambaysa la gaadho ayay noqonaysaa budbigaas budbigaasi de waa watigii already wax soo noqonaya nafgooda iyo roob galbeed midkoodna hadduu galbado soo meehayn gadaal gadaaluma soo noqo aad iyo aad aad iyo aad marka haddaynu u galno maansada Maansada.
eryadeeda maxay odhanaysaa waxay odhanaysay marka hore bilowgiisa kalgacaylka bilowgiisa moogti marka hore bilowgiisa baashiraadda ereygiisa baxnaaniyo ogaalkiisa naftu way u bogtaayoo dhankiisay u badataa boholyowga xiisaha bariidada aroornimo barqada tabaysa iyadoo toddoba subaxnimo lagula soo hadlayba tobanka horanaysa tolo miyaad la soo adshinay kaloo markuu dambe halku xad beelo moogti waxaysu marku bato dee mar- dee mararka qaar baad odhanaysaa gacanta iga kaa dhacday haddaba ma gacan kagama dhicin waad iska doonaysaa qofkii waa gacanta iga marka boholyowga xiisaha beriidada aroornimo bar toddobadii subaxnimo iyadoo lagula soo hadlayay ee tobanka subaxnimo odhanaysaa gormayuu kaa dambeysay war sanigii laba saacadood ka hor wada hadlayni labada saacadood baa laba maalmood kula noqonaya laba maalmood kula Ay, maqan ay, ay.
boholyowga xiisaha bariidada aroornimo barqada tabaysaa qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayay barashada ku moodaa yacni markaad waxana wanaaga ka yaabto waxaad odhanaysaa wixii hore o dhan dee dhakhtarkiisii baad heshay aad iyo aad qof bogsiin karaayo boogaha dhayaay barashada ku moodaa beriyo weedhahaagay rajo badan ka filataa beerlaxawsigaagay nafta baari noqotaa Ay, ay.
beerlaxawsigaagay nafta baari noqotaa ka hor barashadaadii badqab ruux ku noolaa soo badweynta caashiqa bartankeeda maad dhigin Ay, ay.
soo basharka oo idil magacaaga maan barin soo bilista koonkaba keli kaala maan bixin soo bogayga muxibiyo marxabayn kumaad badin waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa haraso iguma beerto uma baahni maantaba Haya.
adoo jacayl ka dhaartaybaa markaad xaaladdaa gasho haddana aad moogto aad halkii ka meysaysaa hore adan waa basiidde aad iyo aad waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa haraso iguma beerto uma baahni maantaba jacayl xoog badnaadaan isjiirjiir ka baaqane haddaad aragto laba qof oo ishaysto oo murmayo oo kala cadhoonayo oo sometimes kala aamusayo oo haddana isu soo hiloobayo oo oo laba qofoo jacayl daacadii ka dhexeeyo marka waa xiisaha iyo jacaylka keenaya ayaa in labada- xaaladaa leh xaaladdaa haddii aan labada qof iskuba dhicin maalmo kala aamusin telefoonka onlineka iyo waad saa u yara dheehan oonad fariimihiisa u dibi ooma la hadashayn miskadiisa aanad is odhan Mm.
oona iyaduna xaaladaasoo kala gelin kaas jacayl maaha de haddii la isbarto la issalaamo la isdhaafo dee dadku waa dad is yaqaan udha jacayl kama dhexeeyo marka baalkaasi xalad ma lakaas xalad ma leh waxaad odhanaysaa de yani markaad heshaad dib u xasuusanaysaa moogta xaaladahaas soo martee ayo laakiin laba qofoo iska wada socda uuna nabad iyo khayrtu ka dhexayso Ha.
jacayl kama dhexeeya waa iska caadi waa Caadi ah.
wax saa usii buran maaha marka jacayl xoog badnaadaan isjirjir ka baaqane sida laysu bilaye maalmo laysu baantaa marun buu qurtaayo fahamkuna buraayo xaajadu bas noqotaa xaalada xudka xaalada xudka taa Haa, haa. dharaaraa busayl iyo boholyow la luudaa dharaaraa busayl iyo- busayl iyo boholyow la luudaa dhaayuhu burqanayaan wadnuhuna babanayaan niyadduna belbelaysaa xusuustana barkanaysaa waxa xusuusta la yidhaahdo yani qofka markaad yaro kala aamusaan xusuustiisaa moogta way maalmi maalmi calaamad xasuusanaysa dee marka.
maba ahaa xusuusta waad barkanaysaa barkinta lama barkado adigo xusuus baad barkanaysaa taasaad weheshanaysa haa Haya.
beernugeel dad beernugeel dartiibaa qofba kala basgaadha lama kala bogsooda onlineka baas baa naftu hiilbidaysaa Haya.
inaad aragti mooyaane markuu qofku qof jecel yahay ay kala aamusaan onlineka xitaa qofka koowaad buu noqdaa dhibaatada jirta Mhm.
adoo isla isyara mashquulin baad onlineka saa furaysa facebook mise iyadaaba ugu horeysa qofka ugu horeeya marka intana xasuusta la matalanta maraysa miiskadiisa waa walbahaarka halkaana kaaga furmaya aad bogsigiisa iyo aad aad iyo aad lama lama kala bogsooday onlineka baas baa naftu hiilbidaysaa Haya.
fariimihii bilowgaa sida buug la xafidaa Haya. way way- wayii hore salaamu calaykum tibaad kasoo bilaabaysaayo markaa saddex saacadood xaaladka yargelisa moogta marka waayii hore aad soo wada marteenba dib u daalacanaysa Ah.
alla maalmihii wacnaayo wixii dhoola soo maray dee moogta fariimihii kalgacalka ee dib ayaa akhriyay dib isaga akhriyaysaa Aye.
sidii buug la koobaa deetana adoo marxaladaa ku jira ayaa barqa subaxa iyadoo naftu biisa tahayba oo noloshaadii caadigaa iskaga waayahay ku mashquulsantay mashquulsantay haa.
Mhm.
midkood baaqsanaanaya bariidada ku kadiya Mhm.
adigoo uun filinba telefoonka Mhm.
laakiin de isla go-aan baad gaadhay Mhm.
ayuu telefoonka ugu soo dhacaya Mhm. marka midka midkoodba ad- adkaysan waaya midkood baa dee mid baa wanaagsanaa kan kale mu adkaysan inuu silkayna kole kan buu iman laaye Haye.
waa laga soo irca korreeyun Midbaa ku soo horeynaya.
Midbuu soo socday.
Aad iyo aad.
ya Haye.
marka markay halkaa marayso Mhm.
muxuu ahaayen kalgacaylku waa belaya bartaa markay marayso ballantaynu dhiganayo ayaa wuxuu odhanaya ballantaynu dhiganayo beydkaynu qorshaynay inuu buro ma filane inuu baaqda iyo dhici inuu baaqdayo dheer.
haa marka ma sidaas xaaladeed horta halkaasay ahayd Haa.
Marka- marka aakhirka markan labadii qof mid- mid adkaysan waayo Ay- ay- ee laysu yimaado ayaa leeya yaanu- ay- yaanu burin ba halkii.
Ah, ayaan oranaya.
Marka dardaaran baa la adkeynaya balan.
laakiin dardaaranka waa had- qaarna ilaahay buu ku anfacaa Haye.
oo dee reeray noqdaan awlaad jacayl ku dhalatayna soomaalida waxaa jira udgoonkaad ka garataay waxay wadaadhaxayda ku dhalaan oo nolol bay sameeyaan aad iyo aad qaarna dee maogtay beri baan wax jeclaadun bay kaga soo hadhaa Ay, kaga soo dowladda iga kacday yes baa Aad- jirta aan imika weli soo bixin laakiin kulley dhawaan soo bixi doonta oo muuqaalkeeda xataa la duubay laakiin aan la baahin fanaanadeyda deeqa axmed geed baa qaada marka waxaa la yidhaha heestaa aan ku keenay dowlad waxaa la yidhaha maxaa dowlado burburay Haye.
dareen dhaba lagu alkumay dadaal badan loo huro dubaaq iyo maan ku tabay Haye. marka waa dawladda caadiga ahayd maahe waa- waa- waa- tii askarta la sameysay waa jacaylkii.
iyo dee- dowladdii caadiga maahe waa tii qalbiga laga dhiso laba dowladu waa mid caadi loo dhiso Haye.
mid qalbiga laga dhiso Haye.
ta qalbiga laga dhisaa ka xanuun badan ta caadiga loo dhiso Mhm.
marka dowladda qalbiga laga dhisay burburaya waa- waa waa xaajo aad u adag Een, haddaynu u galno dhinaca heesahaagii heesii jacaylkaad samaysay ee muddooyinka dambena de qaar kamid a aadka loo dhegeysta ka midka ah heesta marley haddaynu soo qaadano Ah.
een marleydaasi waxa weeyaan maxay ku saabsanta heestaas marley waxay ahayd un ni horta suugaanta inta badan anigu waxaan dhegaystaa kuwa aana xitaa dee heesaheenii hore markay tahay suugaanta tabashada la yidhaahdo haye intaan tiriyaana tabashay inta badan u badantay tabashaduna maaha wax keligayga koobane marka qaarkood dadkayga ag dhow waxaanu de saaxiibka nahay ee aan isxaalognahay ayaa markaan waayahooga iyo wadcigooda aan qiimeeyo aan mararka qaarkood hal stageka istaagaan haye deetana dee wuxuu qofkaasi odhan lahaa haddaad halkiisa isdhigo ayuun baan idhaahdaa marka waxay ahayd marley marley waad ideeqdo marley waan ku doortee haye marun maa dareentid mahashadan aan kuu qabo gacantaada midig iyo milki iyo jacaylraba huraanka kula jecel walaala masooba mudantaan jeclaaye meeshaad igaga taal midho laguma koobe miciin baad i tarle haddii aan boqol heesood iyo boqol gabay tiriyo dee ma koobayo waxuu dareemayaa ka weyn marka haddii aad adigu saa u ogaan lahayd waxbaad ila qaban lahayd marka waxay ahayd nin isagu nin aan saaxiibna la dacaydan jiro la odhan jiray moogtii deg deg buu ilaahay ugu dawgalay deetana inanba ha inanba iskala baranayaan inantiiba iyadu walaaltinimadeeda ku ixtiraamaysa isaga wax qaadanayaan oo deetana inankiiba moogti xisaab ba isu geysanaya waxaa laga yaaba in iyadu layn kale ku xidhan tahay dee si wal hadduu uga dhaadhicin ma soconayso ya marka qof qof wax fahansiinayn bay ahayd marley marley qof wax markaa waa sharaxaad ba hedi wax fahansiin Ah, ah, ah.
n laxankeeda iyo Laxanka waa- wiisigeeda iyo waxeeda say kusoo baxday laxanka waxaa lahaa iskalaaji baa lahaa codkana iskalaaji uun baa qaadaya saaxiibkii cabdicasiis cali ciise iskalaaji oo toronto joogan aad u salaamayo Een, muusigana cabdiwahaab cantar naaji baa tumay heestaa saasi kusoo baxday labada kun iyo toddobiyo tobankii baan ahayd waqtigeedu xilligaas ah.
heestaasina Waagaag.
marley waad deeqdo marley waan ku doono marunaadan darayni muhashada aan ku qabo marley waad deeqdo marley waan ku doono marun maadan dareemay muhashada aan ku qabo mansab ruuxa kula raba maaraynta nololeed muftaaxeeda ku sida waa lala waa lala midooba mansab ruuxa kula raba maaraynta nololeed muftaaxeeda ku sida waa lala waa lala midooba mudantaan jalaaye meeshaad igaga tal miru laguma koobe ku oobe macibaad tariilay mudantaan jalaaye meeshaad igaga tal miro laguma koobe koobe macibaad tariilayd
guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
marley waadi dabarto marley waadi damaqde inaad mudato weeyan muxibada aan ku qabo marley waadi dabarto marley waadi damaqde inaad mudato weeyan muxibada aan ku qabo gacantaada midig iyo mulki iyo jacayl dhaaba mawraanka kula jecel waa lala waa lalama sooba
waa hagaag heestaasi waxaa ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee laanta af soomaaliga e v o a waxaa nala socotinaya cabdixakiin maxamuud shirwac